فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الضامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي لدين عظيم هو السامي فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الضامي هداني إلهي bismi illaahi araxmaan araxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu wacan dhegaystayaal ku soo dhowaada barnaamijka dhuuxa waraysiyada oo hadahan oo kale aad kala socotaan idaacadda islaamiga alfurqaan hadduu alla qadaro caawa barnaamijka qodobadan idinkugu soo gudbi doonno waxaa ka mid ah laba toddobaad kadib odowaa yuusuf raage oo warbaahinta ka soo muuqday kadib markii uu ka qayb galay xaflad ka dhacday muqdisho luuqadda jirka markaan eegno maxaa ka muuqday odowaa oo laga akhrisan karay wejigiisa taageerayaasha dowladda federaalka iyo dadka baraha bulshada adeegsada oo odowaa u bixiya taliya ordaaye falanqayn ku saabsan soo muuqashada taliya odowaa yuusuf raage oo hadalhayn badan dhaliyey ayaad caawa barnaamijka ku dhegaysan doontaan sidoo kale caawa dhow waxa waxaynu idinkugu haynaa waraysi ay warbaahinta islaamiga alfurqaan la yeelatay waaliga wilaayada islaamiga ah ee jubbada dhexe waraysigaas oo dhammaystiran ayaad caawa barnaamijka ku maqli doontaan xildhibaan ka tirsan baarlamaanka dowladda federaalk oo sheegay inay jirdil u geysteen ilaalada gaarka ah ee aadan madoobe guddoomiyaha baarlamaanka waan idiin soo gudbi doonnaa beesha reer garaad oo munaasabad ka dhacday magaalada ceelcadda ee gobolka gadu ku dooratay nabadoon cusub qaar ka mid ah kelimaadkii xafladdaasi laga jeediyey ayaad caawa dhuwaxa ku maqli doontaan xubinta dhacdooyinka toddobaadka ayaad sidoo kale caawa barnaamijka ku maqli doontaan waa mar kale iyo dhuuxa
الظلام هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي لدين عظيم هو السامي وجدت هناء وذقت الرضا وزالت عن القلب آلامي أنست بأهل هم إخوة رعوني بحب وإكرام waa hagaag isku soo noqod wanaagsan dhegaystayaal caawa waa afarta bisha koob iyo tobanaad ee sanadka kun afar boqol lix iyo afartanka hijiriyada dhanka kalena ku beegan kowda bisha shanaad ee labada kun shan iyo labaatanka aynu soo qabanno qodobka ugu horeeyay ee caawa barnaamijkeenna laba toddobaad kadib odowaa yuusuf raage ayaa warbaahinta ka soo muuqday kadib markii uu ka qayb galay xaflad ka dhacday muqdisho luuqadda jirka markaynu eegno maxaa ka muuqday odowaa oo laga akhrisan karay wejigiisa maxaa loola jeedaa taliyo ordaaye oo odowaa loo bixiyey haddaba waxaa falanqeyn qodobkaasi ku saabsan inoo soo gudbinaya maxamed daahir cali sow aad baad umahsantahay cabdisamed cabdulaahi waxaad la socotaa dagaalkii aadan yabaal ee gobolka shabeellaha dhexe waxa uu dhacay lix iyo tobankii bishii abriil aynu soo dhaafnay sanadkan labada kun shan iyo labaatanka dagaalkaasi dowladda federaalka waa lagu jabiyey waxaana halkaasi looga dilay askar aad u badan ciidamada xarakada shabaabulmujaahidiinna waxa ay cagta mariyeen toban saldhig oo ay ku sugnaayeen askarta dowladda federaalka dagaalka waxa uu dhacay xilli aadan yabaal uu ku sugnaa odowaa yuusuf raage oo ah taliyaha ugu sarreeya ciidanka dowladda federaalka muddo kooban uu socday dagaalka kadib taliyaha cagta ayuu furay waxaana uu cararay xilli ciidankiisa ay ka dhex dagaalamayeen magaalada aadan yabaal si ay u badbaadiyaan odowaa yuusuf raage iyo shuute oo labadoodaba ku sugnaa aadan yabaal ka hor inta uusan dagaalka dhicin in muddo ah waa la la'aa wax war ahna lagama haynin warbaahintana way iska ilaalinayeen inay ka hadlaan xilli shaki la geliyey noloshooda inkastoo markii dambe la ogaaday in muqdisho diyaarad kuwa qumaatiga u kaca lagu keenay naftana ay ku jirto maanta marka sheekada cusub waxa ay tahay in laba toddobaad kadib odowaa yuusuf raage uu ka soo muuqday warbaahinta isagoo ka qayb gelaya xaflad ay xilalka ku kala wareegayeen wasiirka cusub ee wasaaradda gaashaandhigga fiqi iyo wasiirkii ka horeeyey ee xilka laga xayuubayey odowaa yuusuf raage oo ah nin dhallinyaro ah waxa uu ku fadhiyaa jagada ugu sarraysa taliska ciidanka dowladda waana nin la socda hoggaanka iyo abaabulka iyo hagidda ciidanka in uu ka baxsado goob dagaal xilli ciidankiisa ay dagaalamayaan waxa ay ku ahayd fulaynimo iyo in uusan u qalmin jagadaasi uu ku magacaaban yahay ciidanka dowladda aadan yabaal kadib waxa ay dareemayeen kalsooni daro meelaha qaarna waa ay ka baxeen waxay ahayd baa la leeyahay in uu la hadlo oo uu dhiirogeliyo sharaxaadna uu ka bixiyo sababta uu kaga soo fakaday furunta dagaalka ma uusan samayn xitaa waxaa la leeyahay waxa ay ahayd maanta ka hor in uu ka soo muuqdo furumaha dagaalka maadaama aadan yabaal ka hor uu ahaa nin aad u hadla guudiya isku soo sawiro warbaahinta marka waxaa leeyahay waxaa u fiicnayd in meel kale uu ka soo muuqdo oo aanan ahayn xafladdii maanta kama uusan hadlin khasaaraha soo gaaray ciidankiisa kuwa dhaawacmay ma uusan booqan kuwa dhintay kama uusan tacsiiyeynin talo iyo dhiirigelin ciidanka ma uusan siinin dadka baraha bulshada marka muuqashadiisa maanta ee warbaahinta wax weyn agtooda kama ahan taageerayaasha dowladdana waxa ay si cad u dalbanayaan inuu sharaxaad ka bixiyo halka uu ku maqnaa sababta uu u aamusay dagaalkii aadan yabaal kadib taageerayaasha dowladda marka waxa ay soo qorayaan in wax caadi ah aysan ahayn in ciidanka la dayaco laga cararo kadibna warbaahinta lala hadlo iyadoo aan sharaxaad laga bixin sababta ay waxaas u dhaceen waxayna leeyihiin waa arrin dhaawacaysa oo jeesjees ku ah niyadda ciidamada dowladda kuwaasi oo dareemaya in aysan haysan hoggaamiye lagu kalsoonaan karo oo xilliyada adag garabkiisa laga dagaalami karo laguna kalsoonaan karo hoggaanka ciidanka marka sida taliyaha ugu sarreeya ciidanko kale waa nin ay ku daydaan ciidanka dowladda goob dagaal haddii laga waayo amaba uu ka cararo mar kasta waxay dhabarjab ku tahay oo ay dhaawacaysaa ciidanka dowladdaasi maxamedow luqadda jidhka markaad eegtid maxaa kaaga muuqday taliyaha muuqaalka taliyaha cabdisamadow markaan sharaxno muuqaalkiisa odawaa yuusuf raage waxa uu xiran yahay darees ciidan oo garbihiisa ay ka muuqato astaanta muujinaysa darajada janaraalnimo laakiin xirfaddeeda iyo geesinimadeeda lagu qaadan jiray ee la yaqaanay uusan haysan oo uusan ku tilmaamnayn koofiyad ayaa u xiran dhabarka dambe waxaa ka muuqda astaanta wasaaradda gaashaandhigga luuqadda jirka marka wax lagu cabbiro muuqaalka wejiga odawaa yuusuf raage waxaa laga akhrisan karaa inuusan faraxsanayn oo culays iyo wejigabax uu dareemayo balse si uu u soo bandhigo ayuu garan la'yahay amaba waa uu iska meermeerinayaa inuu daalan yahay sidoo kale waa laga akhrisan karaa wejigiisa cabdisamadow intaa marka aynu ka gudubno waxaan wax yar ka eegi doonaa komantiyada amaba falanqaynta laga bixinayo muuqashada odawaa yuusuf raage laba toddobaad kadib warbaahinta dowladda federaalka gaar ahaan telefishinkooda ayaa soo qaatay hadalka odawaa yuusuf raage dad aad u badan ayaa marka aragti ka dhiibtay kuwaas oo intooda badan aad u dhaliilay odawaa yuusuf raage waxaa ka mid ah dadkaasi yaasiin moxamed waxa uu leeyahay taliye adigoo in ka badan laba boqol oo askari oo hubaysan haysta inaad carartay sababteeda weli nooma aadan sharaxin waan sugaynaa saxaral bulaaleh waxa ay tiri cunuggii yaraa ee geela meelahan ku raaci jiray miya farxiyad nuur waxa ay soo qortay taliyaheena oo muddo naga maqnaa inuu xaflad macnodara ah oo qarash badan ku baxayo uu ka soo muuqdo waxay muujinaysaa in dalkan uusan lahayn hoggaan ciidan oo la isku halayn karo waxayna ciidankeena dareemayaan in la khiyaanay cabdicasiis yar ninay uu qoran tahay waxa uu barta facebooka soo dhigay qoraal u qornaa waa wax lala yaabo iyadoo aan wax cudurdaar ah la bixin waxa dhacayna iyo sidaay u dhaceen aanan naloo sheegin in lagu soo laabto oo kelimada laga jeediyo xaflad xilwareejin ah halkee baad ku maqnayd maxaa dhacay tirada ciidankeena la laayay waa imisa kuwa maqan oo aad u badan oo nolol iyo geeri lagu la'yahay ma isaga aamustay doctor cabdikaafi khayre waxa uu yidhi aadan yabaal ka waran odawaayow war kuuma yaala adoo aadan yabaal qaban inaad tv soo hor istaagto ma ahayn ilaan mastar carar ayaan kuu bixinnay unitham waxa uu yidhi taliye odawaa waa haliyey geesi ah laakiin imtixaan adag ayuu la kulmay ibraahim mahdi bariise waxa uu yidhi igaarkii owrta ku dhaamin jiray shabeellaha dhexe ee garaadaha lagu raray fu'aad ibraahim waxa uu yidhi odawaa iyo suute furun dambe yaan loo dirin wixii hadda ka dambeeya tartamada orodka ha loo diro waxaa la sheegay inay dhowr boqol oo kilomitir saacado kooban ay ku jareen cabdishakuur xaaji waxa uu yidhi ciyaal yaryar oo cagalla ayaa ka soo carartay markaas ayaa xaflad ka qayb galaysaa laguma leeyahay waa jenaraal qaashibaash qofay ugu qorantahay waxa uu soo qoray ninkii aadan yabaal ka soo cararay sow maaha ninkan cawaale gaabow waxa uu yidhi kanna saxaafadda maxaa hor keenay ilaan ceeb looma dhinto mahad alcadalaala waxa uu yidhi master rooraaye saddex bilood oo aadan yabaal hal maalin weerar aadan qaadin ayaa aadan yabaal fadhisay ilaa markii dambe lagu soo bursaday xujjatul islaam waxa uu soo qoray kii caasha weynaa aaway shuute ayuu ula jeedaa axmed dheere waxa uu yidhi hadda miyuu soo noolaaday weli xil miyuu hayaa moxamed ibnu saciid waxa uu soo qoray ninkii shabaab soo eryatay ma ciidan buu sii hoggaaminayaa cabdikaafi moxamed waxa uu qoray taliye sannadkan tartanka orodka ah no'matan carays cabdinuur waxa uu yidhi body languageka amaba luqadda jirka markaad fiirisid odawaa waxaad arkaysaa inuu og yahay fahamka bulshada kuma qanacsana kaamirada yaxye moxamed waxa uu yidhi ragga maxaad isaga celin weyday oo dhabarka u aadisay fulayahow axmed mooha khayre waxa uu yidhi cajiib taryo ordaaye ma waan la kala xishoonaynin oo xitaa saxaafadda laga dhuumanaynin xasan waxa uu yidhi maxaa la soo carartay horta maahir ibraahim waxa uu yidhi ninkii aadan yabaal ku soo jabay waa lagu waayey maslax xasan waxa uu yidhi taliyo ordaaye mucallin ibraahim waxa uu yidhi aadan yabaal fakatax aa cararta kadibna waa uu ku qoslay yuusuf sheekh maxamuud waxa uu yidhi kabkaa weyn way ku kufisaa baa maqli jiray aad ayuu u mahadsan yahay kaasi wuxuu ahaa wariyaheenna maxamed daahir calisow
فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم waa hagaag barnaamijka dhuuxa waraysiyada qaybihiisa hore ayaan dhegaystayaal ku guda jirnaa waa sidee xaaladda guud ee gobolka jubbada dhexe waxaynu ka waraysanay waaliga wilaayadii islaamiga ah ee jubbada dhexe sheekh cali darwiish wuxuu inooga warbixiyey xaaladda guud ee gobolka waxaa waraystay mahad cubayd waraysigana wuxuu u dhacay sidatan bismi illaahi raxmaan raxiim asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu ugu horeyn ee kusoo dhowow idaacadda islaamiga ah ee alfurqaan waana kaaga mahad celinaynaa ee fursadda ee aadna siisay jasaak allah khayran walaalka waa dhowahay idaacadda islaamigan waa kusoo dhowahay allah ku barkeeyo waa tahay ee alwaali su-aasha ugu horeysa waxay tahay waa sidee xaaladda guud ee wilaayada aada mas-uulka ka tahay ee jubbada dhexe bismi illaahi araxmaan araxiim alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin wsala allah wasalam calaa nabiyina maxamed wacala aalihi wasaxbihi ajmaciin wabacd jasaak allahu khayran akhuuna wilaayada guud ahaan waa nabad alxamdu lilaahi aada ayay u fiican tahay xagga nabadgelyada waxaa la dhihi karaa waa boqol boqol alxamdulilah wilaayadu waa wilaayadka islaamiga guud ahaan markii loo fiiriyo oo wilaayada keliya ee maanta cadowga uusan wax maqara ku lahayn bifadli illaahi waraxmatihi si guud waa nabadgelyo qabaa'ilka muslimiinta ee deganna deris wanaag iyo walaaltinimo iyo nabadgelya ku wada nool yihiin xaaladda guud ee ganacsigana aaday u fiican tahay waxbarashada iyo xoolaha iyo mataqaanaa beeraha iyo guud ahaana markii layidhaha wilaayada waxaa la dhihi karaa marxaladii ugu wanaagsanaa ayay ku jirtaa ilaah yaana ku mahadsan subxaana wa tacaala
waa tahay haddii aan e, markan u imaano dhanka mashaariicda waxaa jira mashaariic horumarineed oo ka socday wilaayada bal waxaad inooga warantaa mashaariicdaasi iyo halkay wax marayaan jasaak allahu khayran guud ahaan dee wilaayada saad dareemayso ee mashaariic ayaa ka socda oo khayri ah oo ummadda loogu khidmaynayo waxaana ka mid ah hadda mashaariicda jidadka loogu hagaajinayo oo kale magaalada jilib ayaa ka mid ah mashaariic waxaa ka socda oo mataqaanaa hadda soo dhammaaday oo jidadka magaalada lagu hagaajinayay jidka weyn ee magaalada dhexmara min kontaroolka kismaayo ilaa kontaroolka xamar oo waddo aada u dhib badan ahayd waa la hagaajiyey bifadlillahi waraxmatihi waddada dahabshiil ilaa kulanka xabiibo cali shire loo yaqaan iyadana waa la hagaajiyey waddada ka baxda madrasada utruja ilaa madrasada alfurqaan iyadana waddooyinka la hagaajiyay ayay ka mid tahay sidoo kale waddada xunayn ilaa waddada weyn ee kontaroolka ku dhacda waddooyinkii dhibaatooyinka faraha badan iyo culeyska badan ee gaadiidkii dadku ku qabeen ayay ka mid ahayd mashaariicda ilaahya subxaana wa tacaala inugu guuleeyey sidoo kale haddana waxaa socda waddada weyn ee isku xirtaa magaalada jilib ilaa magaalada kuunyo barow oo mashruuc culus oo aada u weyn uu ka socda ilaahina waxaan weydiisanaynaa subxaana wa tacaala khayr wanaag inuu noogu dhameeya sidoo kale dee mashaariicdii webiga looga shaqaynaya ayaa iyaduna socda oo webiga lagu xirayay oo ummadda dhibaatooyin fara badan ay ku qabeen mashaariicda horena xarakada ayaa juhdi badan ku bixisay haddana si aad og tahayba waa sanad walba dayactir iyo shaqooyin ayaa ka socda waxaana gacanta ku haya maktabka beeraha ee wilaayada jubbada dhexe iyo beeraleyda gobolka degan ayaa gacanta ku haya shaqooyin fiican way ka socdaan webiga dhinacyadiisoo dhanba waa waa la xiray oo si uusan mataqaana usoo jabsanin mashruuca biyaha ayaa isna ka mid ahoo ceelasha iyo dayactirka waraha iyo mataqaanay baraagaha iyo hagaajinta dadka meelahay biyaha ka cabaan iyadana alxamdulilah wax badan iyo ilaahay inoo suurageliyey oo dadka biyaha si ay uga helaan ceelasha iyo meelaha waraha iyo keedadka biyaha jazaaka allahu khayra mashaariicdaasoo dhan waa inoo suuragaleen ilahayna waxaan weydiisanaynaa inuu inoo siyaadiyo dhinaca waxbarashada iyo dacwada haddii aan u imaano waa sidee howlaha dacwada waxaa jira dad tilmaama in inta badan deegaanada baadiyaha iyo meelaha ka baxsan magaalooyinka sidii la rabay aanay dacwadu u gaarin jazaaka allahu khayr waa su-aal fiican waxbarashada iyo dacwada gobolka markii la fiiriyo xarumo badan oo waxbarasho iyo dacwo ay ka socdaan ayaa gobolka furan guud ahaan magaalooyinka gobolka oo dhanba iyo tuulooyin badan oo hoos yimaada degmooyinka mu-asasaad tacliimiya oo fara badan ayaa ka furan sida qurtub oo kale madrasada al anwaar oo kale alhijra oo dugsi sare ayaa ka furan madrasada abubakar sidiiq ayaa ka mid a madrasat ibnu cabaas ayaa ka mid a ilaa heer jaamacadda alqima ayaa ka furan goobo waxbarashoo diin ahna way ka furan yihin sida utruj oo kale alxikma oo kale maraakiis fara badan oo dumarku ay leeyihiin ayaa ka furan su-aasha miyiga ku saabsan dee way jirtaa miyiga ee magaalada dacwadu isku si ma ahan asbaabna way jirtaayo magaalada de waxaa ku nool babilation fara badan waxaa ku nool dadkii cilmiga lahaa waxaa ku nool culimmadii ku nool waxaa ku nool raggii dee mataqaanaa ahlulcilmiga ahaa oo dhamaa jooga laakiin miyigu fursadaas ma haystaan maca daalika haddana lagama gaabininoo dacwatul aryaaf ayaa jirta oo loo diro mar walba dowro waxaa jirta nuqabada qabaa'ilka loo qabto miyiga laga keeno dadka nuqabada sarsare aan ahayn kuwa hoose baadiyaha ku nool oo baadiyaha laga keena jirta oo loo qabto dowraad waxaa jira macalimiinta qur-aanka ee baadiyaha wax ku haya loo qabta ayaa jira dadaal fara badan iyo maktabka dacwaduna wadaa maktabka tacliintuna wadaa wilaayaduna dee garab iyo gaashaan ayay ugu tahay si guud marka waxaa la dhihi karaa dacwadaas iyo tacliintaasu mustawo fiican oo ilaahay looga mahad celiyay maraysaa sida aan rabnana ma aysan gaarin oo insha allahu ilahay aan ka rajeynaynaa inuuna gaarsiiyo waa tahay ee roobabka guga ayaa gobollada qaar ee dalka ka curtay ee gobolka jubbada dhexe waa sidee xaaladiisa maxaase lagu qiimeyn karaa roobka ka da-ay alxamdulilah roobka guga wuu inoo curtay oo wuxuu ka mid yahay wilaayaadka islaamiga ee roobabku ay ka da-een roobab fiican ayaa ka da-ay oo biyo dhig fara badan sameeyey ee afarta degmo ee gobolka uu ka kooban yahayba roobabku aada iyo u xoog badan yihiin bifadlilaahi waraxmatihi dhulalkii abaaraha iyo kulaylaha faraha badan ay ka jireen dhankan xeebahoo kale u badnaa wadadan burdunaalka iyo dhulkan xeebta ee mataqaana iyo culeyska faraha badan uu ka jiray waxay kamid tahay meelaha alxamdulilah maanta roobka faraha badan uu ka da-ayo biyodhiga faraha badan yeeshay guud ahaana wilaayada iyo degmooyinkeedao dhan iyo miyigeedaba roobab xoog laha ka da-ay oo warihii way buuxsameen toogagii biyay soo rogeen balliyadii oo dhan way wada buuxaan meel walba waxaa la dhihi karaa maanta meel hadda la dhihi kara waa abaar ama roobyariya ka jirta wilaayada guud ahaanka ma jirto ilaahayaana ku mahadsan waxaan ilaahay fadligii aadee webigiina sanadkan inuusan wax fatahaada samaynin taana ilaahayaan uga mahad celinaynaa iyadoo biyo fiican oo fara badanna la helay oo guwa haddana webigiina wax fatahaada muusan samaynin ilaahayaan uga mahad celinaynaa jazaaka allahu khayr wa iyaaka sheekhanaa markan waa dhanka tacabka beeraha wuxuu ka mid yahay gobolka aad waaliga ka tahay gobolada uu allaah u kulmiyey dhulbeereed iyo dhuldaaqsin waa sidee xaaladda wax soo saarka ee dhanka beeraha ee wilaayada jazaaka allahu khayran akhuuna beeraha fasaladii hadda lasoo dhaafay afar fasal oo isxiga wax soo saarka beeruhu aada iyuu u yaraa waxaana sabab ahaa fatahaadda webiga oo dhibaato fara badan beeraleyda muslimiinta ee beeraha tabcata ku hayay laakiin hadda sanadkan ilaahay fadliga waxaan rajeynaynaa inuu ilaahay subxaana watacaala dee beero fiican uu ilaahay inoo soo saaro dalag fiican dadkuna hadda beeraha tacabka ayay ku mashquulsan yihiin iyo falka dalag fara badan ayaa hadda abuuran sida haruurka iyo galleyda iyo sisinta iyo khudaarta noocyaheedeeda kala duwan ilaahayaana ku mahadsan subxaanahu watacaala tacabka beeruhu aad iyuu u fiican yahay rajaduna boqolkiiba boqol fasaladii hore sanadkan waa ka rajo fiicannahay oo waxaan rajeynaynaa inuu ilaahay subxaana watacaala inooga dhigo sanad barwaaqa daaqsinka xoolahana gobolka waa saaad u sheegtay gobolku wuxuu leeyahay dhul daaqsina oo ilaahay subxaana watacaala ku manaystay oo ay xoololey fara badan oo wilaayaad kala degama xataa barbax ugu yimaadaan xiliyada jiilaalka uu jira waana dhulka hadda roobabka badan ilaahay subxaana watacaala uu ku galadaystay oo aan rajeynayno xiliyada kulaylaha markii la gaaro inay xoolaha muslimiinta daaq u yimaadaan waana dhul ilaahay subxaana watacaala dee beero iyo daaqsinba isugu daray webigaa weyne jubban uu dhex maro nicmo weynayaan haysanaa ilaah yaa ku mahadsan gobolkan dee saa dareemaysa wuxuu kamid yahay goboladii xilligii dowladdu ay jirtay wax soo saarka faraha badan laa xagga beeraha ayuu ka mid yahay jazaak allahu khayr waa tahay inta badan marka ay dhacdo roob yari saamaynta abaaraha waa la dareemaa ma jirtaa ama ma jiraan tallaabooyin aad u qaadeen maaraynta dhibaatooyinkaas sida in kaydad raashin la sameeyo dadkana lagu booriyo arrinkaas jazaak allahu khayran abaaraha dhaca way jiraan guud ahaan soomaaliya way ku soo noqnoqdaan ka faa'iidaysigana waa wuu ku yaryahay guud ahaan dalka soomaaliya laakiin si gaara ka wilaayahaan annagu wilaayaadka muslimiintaan ka mid nahay wacyigelin ayaa socota oo bulshada aan ku wacyigelinayno taana bulshada wacyigelinteedii waan wadnaa in la helo keyd sidii keedadkii hore dowladdu ay sameyn jirtay a d c da la dhihi jiray oo raashiinka lagu keedin jiray xiliyada abaaraha iyo dhulka abaartu ka dhacdana lagu badbaadin jira dadka degan taana insha allahu tacaala waxaan rajeynaynaa inuu ilaahay subxaana watacaala inoo fududeeyo dadkeenana dee wacyigelinta hadda way ku socotaa waana rajeynaynaa ilahay inuu noo soo wargelay biidni illahi tabaaraka watacaala waa tahay fariintaada ku wajahan ee dadka ku nool wilaayada islaamiga ah ee jubbada dhexe weliba si gaar ah marka laga hadlayo dhinaca tacabka beeraha maxay tahay fariinta wilaayada jubbada dhexe aan u jeedinayo iyo guud ahaan wilaayaadka muslimiinta oo dhanba waxaa weeye in tacabka beeraha ay ka faa'iidaystaan bulsho walba wixii ay tabcato ay soo saarato ayay leedahay dadkuna inta ay cuntadooda u nabad qabto u badqabto iyagoo soo saaranayaan waxay ka xoroobayaan cunto ay bani aadan kale ka soo iibsadaan oo lagu gumaysto oo gacanta lagu hayo ayay ka xoroobayaan marka waxaan dhihi lahaa tacabka beeraha lagu dadaalo wax soo saarka waxaan kaloo dhihi lahaa in la dhiirogeliyo dadka beeraleyda ah oo mataqaanaayo laguna waxaan ku dhiirogelinaya weliba si khaasa inay beertaan dalaga la cuno oo aan lagu mashquulin oo keliya waxyaalaha mataqaanaayo iidaanka beerleydu hadda waxay u badan yihiin sisinta ay beertaan sisintuna waxaa la oran karaa waa iidaan keliya marka waxaan dadka ku boorin lahaa inay beertaan sida mataqaanaa geleyda haruurka iyo digirta iyo waxyaalaha lamidka cuntada noqonaya iyadoo sisintana meesha aan laga saaraynin laakiin kaalinta muhimka ee mugga weyn in la siiyo cuntada la cunayo sidoo kale shacabka muslimiinta ee wilaayada ku nool waxaan u dardaarmaya cuntada dalka inay cunaan si dadka beeraleyda ee muslimiinta laftirkooda suuq ay ugu yeelato badarkooda uu u gadmo caafimaad ahaan iyo tay ahaan iyo waxtar ahaan waxa u roon dalaga dalkeena ka soo baxay in la cuno mataqaanay baasto talyaaniga lagu sameeyo oo waxay tahay aan la aqoonin iyo inaad cunto digir iyo geley dalkaadii ka baxday waxaa aada u wanaagsan midda dalka ka baxday taana dadka ayaan ku boorinayaa beeraleydan waxay u noqon lahayd dhiirigelin fiican walaalaha insha allahu tacaala guud ahaan intaas ayaan ku boorin lahaa ee wilaayada ku nool jazaak allahu khayr waa tahay aad baad u mahadsan tahay alwaali kaasi waxa uu ahaa waaliga wilaayada islaamiga ah ee jubbada dhexe sheekh cali darwiish oo waraysi gaar ah siinayay warbaahinta islaamiga ah ee alfurqaan
فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم waa hagaag barnaamijka dhow waxaa waraysiyi daayad dhegaystayaal maqlaysaan halka uu idinkaga imaanayana waa idaacadda islaamiga alfurqoon xildhibaan ka tirsan baarlamaanka dowladda federaalk ayaa wuxuu sheegay inay jirdil u geysteen qaar ka mid ah waardiyaasha gudoomiyaha baarlamaanka aadan madoobe xildhibaan daahir amiin jeesow ayaa wuxuu sheegay in ay aad u garaaceen ilaalada gaarka ah ee aadan madoobe wuxuu sheegay in feer iyo laad uu ku dhuftay wiil uu adeer u yahay aadan madoobe isagoona sheegay in sidoo kale dhulka lagu tuuray marka gudoomiyaha absoluti qalada uu sameeyey maanta ciidankiisana dadkay laayeen waad arkayseen anigu waxay ugu dhacay waad arkayseen saxaafadaad heedeen goobjoogaad u heedeen wiilkiisii asaga sida qaaska u daawan u mudkeynahay feer iyo laad igala daala dhammaan xildhibaanadoo dhan maa wada arkaya markhaati madoonta waa ha wiil oo adeeraas u yahay madaxweyne gudoomiyaha waa annabara igu yeela waan dacweynaya anigu dacwaan ka furna sahl waay taas taas sahl waay wallaahi hadda laalal igu dhacay muxuu ahay waa lii jilaafeeyey dhulkaa lii geliyey marka laalo ugu dhuftay oo laba goore annagu maana la feeray waxaan la feeraynaa sa- saraakiishii iyo ciidankii hoos aadamada oo keensaday waa annaguna nala dilaya never forever ma cafinaya aniga xildhibaanadu waxay nahay hebel jiisaa tahay fadhiiso hebel adiga eh, muxuu ahaay reer hebelaa tahay fadhiiso waxaas waxaasoo wax laga kora ma ganaax waa dhaaftay boqol iyo shanta xildhibaan oo mooshinka ka keenta hawada ganaaxo annagu haddii iridaas la xiro hoolaan leenahay oon oon doorasho ku qabsanayna guddoomiye ku dooranayna paralys electiona bilaabna ayagana aadamadooda afartii xaboo soo horta aadamadooda ha u ahaado kii soo xanaaqbaa naga noo ahaado baarlamaanka xurtaan la baxayna halkaasa laba baarlamaana la noqona aadamadoo wiilas adaar u yahay oo dharka madow watay ayuu ahay ninkii darbeyna ninka ilagday oo lu- oo jilaafada ii dhigani in adeerkiisa u ahay waana aqaan kaasi wuxuu ahaa xildhibaan daahir amiin jeesow oo cabasho ka ah guddoomiyaha baarlamaanka federaalka kadib markii uu buuq ka kiciyey kulankii shalay ay lahaayeen xildhibaanada
فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم
waa hagaag barnaamijka dhuuxa wareysiyada ayaan dhegaystayaal weli ku guda jirnaa munaasabad ka dhacday magaalada ceelcadde ayaan idiin soo wadnaa balse markaan waxaad ku soo dhowaataan xubinta dhacdooyinka toddobaadka habeen walba oo jimco ah barnaamijka dhuuxa ayaynu idinkugu soo gudbinaa xubintan oo soo koobaysa dhacdooyinkii toddobaadka waxaa soo jeedinaya maxamed sheekh waad mahadsantahay cabdisamed cabdulaahi dhegaystayaal ku soo dhowaada xubintii dhacdooyinka toddobaadka oo habeen weliba jimcaha aad kala socotaan warbaahinta islaamiga ee alfurqaan taasoo aynu kusoo gudbino howlgallada ciidana ay fuliyaan ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab kuna soo dhacay warqabadka idaacadda islaamiga ee alfurqaan qodobada caawa aynu kusoo gudbin doono dhacdooyinka toddobaadka waxaa ka mid ah dagaal ka dhacay duleedka deegaanka iyo sooman ee gobolka hiiraan ee bartamaha soomaaliya ayaa khasaare lagu gaarsiiyey ciidamo ka tirsan kuwa dowladda federaalka inta la xaqiijiyey dagaalkaas ayaa lagu dilay lix askari oo ku jira sarkaal ka tirsan ciidamada sirdoonka askarta dowladda federaalka halka saddex kalena ay ku dhaawacmeen midadka afar ka mid ah lixda askari ee laga dilay ciidamada dowladda federaalka ay uga carareen fagaaraha dagaalka waxaana sidoo kale ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab gacanta ku dhigeen laba qoryo ee k ah iyo boosashkooda maalintii isniinta taariikhda hijiradan ku beegnee soddonka bisha tobanaad ee shawaal kun afar boqol lix iyo afartanka hijiriyada dhinaca kalena ku beegnee siddeed iyo labaatanka bisha afraad ee abriil sannada laba kun shan iyo labaatanka guutada madaafiicda ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa madaafiic culus waxay ku garaaceen xerada xalane oo taliska ugu weyn ee ciidamada shisheeye ee duulaanka ku jooga soomaaliya ay ku leeyihiin magaalada muqdisho madaafiicdan oo ahayd mid si ertalaa loo soo agaasimay ayaa dhammaantooda ku hobtay gudaha xerada xalane hobiyaasha ku dhacay gudaha xerada xalane meelaha ay ku kala dhaceen waxaa ka mid ah kow xarunta howlgallada maraykanka waxaana xilligii xarunta ciidamada maraykanka la beegsanay ay ku sugnaa saraakiil amerikaan ah kuwa turkiya ah iyo saraakiil kale oo caddaan ah labo goobta lagu baakiimo diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ee loo yaqaano dronista burbur xoogan oo lixaad leh ayaa soo gaaray goobtaas saddex safaaradda talyaaniga ay ku leedahay xerada xalane ee magaalada muqdisho ee caasimadda soomaaliya afar xarunta maleeshiyaadka elfa group ee ilaaliya safaaradda maraykanka ee xerada xalane war ka soo baxay taliska ciidamada militariga xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa lagu sheegay in weerarkaas uu u dhacay sidii loo qorsheeyey saddex askari oo amerikaana ay ku dhinteen toddoba kalena ay ku dhaawacmeen iyo lix talyaani ah oo ku sugnaa xerada xalanan ay dhaawacdoodu culus yihiin dagaalyahanno ka tirsan xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa weerar ku qaaday ciidamo ka tirsan dowladda federaalk oo ku sugnaa deegaanka geed caglow oo siddeed kilomitir u jira magaalada johor ee xarunta gobolka shabeellaha dhexe waxayna ciidamada mujaahidiinta al-shabaab halkaas ku dileen hal askari iyagoona ka soo furtay qori boosh iyo mootobajaaj markaan iyo gobolka gadow hindhabuur axmed diiriya oo ahaa askari ka tirsan ciidamada dowladda federaalk ayaa lagu dilay howlgal qorshaysan oo ciidamo ka tirsan xarakada mujaahidiinta al-shabaabka ay ka furiyeen gudaha degmada beled xawo ee gobolka gedo ee koonfurta soomaaliya askar ka tirsan xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa dagaal ku qaaday xero ciidamada xabashada etoobiya ay ku leeyihiin degmada diinsoor ee gobolka baay ilaa iyo haatan ma soo gaarin faahfaahin dheeraada oo ku saabsan weerarkaas saraakiil ka tirsan ciidamada maamulka koonfur galbeed ayaa qarax lagula beegsaday gudaha deegaanka yeed ee gobolka bakool ilaa iyo haatan ma soo gaarin faahfaahin dheeraada oo ku saabsan weerarkaas maalintii arbacada ee toddobaadkan dabayaaqada ah taariikhda hijiradana ku beegneed labada bisha dulqaacda kun afar boqol lix iyo afartanka hijiriyada geeska kalena waafaqsaneed soddonka bishii dhammaatay ee abriil sannadkan labada kun shan iyo labaatanka ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa howlgal qorshaysan ka fuliyay deegaanka qarboqooley oo u dhow magaalada mandheer ee ku hosjira gumaysiga dowladda kenya howlgalkan ayay ciidamada mujaahidiinta ku dileen shan ka mid a nasaarada kenya halka lagu dhaawacay laba kale isla maalintii arbacada ciidamo ka tirsan xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa weerar ku qaaday ciidamo ka tirsan dowladda federaalk oo ku sugnaa deegaanka baraag sheekh cabdulaahi ee dureedka degmada ceeldheer ee wilaayada islaamiga ah ee galgaduud weerarkaas ayaa waxaa lagu dilay hal askari halka mid kalena lagu dhaawacay dhegeystayaal intaas ayaan kusoo gebgabaynayaa caawa xubintii dhacdooyinka toddobaadka oo aynu kusoo gudbinaa howlgallada militari ay fuliyaan ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab intaan xubintan teeda kale aan hawada dib aan ugu kulmayno waxaan idinkaga tegaynaa sidaasiyo ammaano allah nabadgelyo
فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الضامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم waa hagaag markaana dhanka iyo wilaayada islaamiga ah ee gadow munaasabad ay barbar socotay dowro qaadatay muddo saddex iyo toban maalimood ah kuna dooranaysay beesha reer garaad nabadoon cusub ayaa waxay ka dhacday magaalada ceelcadda ee wilaayada islaamiga ah ee gadow xafladda nabadoonka ay ku dooranaysay waxaa ka soo qaybgalay mas-uuliyiinta wilaayada gadow ugaasyo culimaa uddiin iyo abwaano waxa aynu idiin soo gudbinayna qaar ka mid ah kelimaadkii halkaasi laga jeediyey ugu horeyn waxaa hadlay sheekh maxamed bishaar oo ka mid ah culimmada soomaaliyeed بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين باشا maanta reer garaad nuqabadeeda midka ugu sarreeya iyo kuwa hoosoo la doortay waxa ay gelayaan waa cahdigaas iyo ballankaa weyn cidda ay la gelayaanna waa ilaahay subxaanahu wa tacaala ma ahan cid kaleeta iyo dad kaleeta inay la gelayaan ilaahay bay la gelayaan sida aayaddaba ay u dhigayso cidda wakiilka ka ah ilaahay diinkiisa ee matalaysa makaankii nebiyulaahi muuse markaa joogay waa nebiyulaahi maxamed calayhi salaatu wasalaam uma bacda daalika diinkan ilaahay hadba ninkii u taagan ee maamuuskiisii haya baa haddana maaragtay maxaan ku rahdaa u taagan oo arrintaa ayada maaragtay muraaqabadeedii daba taagan mar haddii dhanna heshiiskii ilaahay lagala galay marna waxa lala galay xarakadii ay tahay cahdigaasi wuxuu u baahan yahay in la ofiyo siduu u yahayna loo qaato waxna aysan ka soo noqonin iyadoo loo kaashanaya ilaahay subxaanahu wa tacaala cabsidiisii taqwadiisa idan marka waxa laga maarmaana naqiibka la dooranayo iyo kuwii ka horreeyeyba inay maaragtay maxaan ku rahdaa ilaahay cabsidiisa kaalmaystaan ilaahayna subxaanahu wa tacaala diinkiisa garab iyo gaashaan u noqdaan waxaa la rabaa dhallinyaradii in la soo boorriyo kii fadhiistay in la kiciyo kii kale in la irshaadiyo ilaahay subxaanahu wa tacaala diinkiisa loo wada istaago waxaa loo baahan yahay dadkii inuu isku duwo mideeyo midnimadii iyo maaragtay maxaan ku rahdaa beesha dhexdeeda inuu ka shaqeeyo midnimadeeda tafaruq iyo maaragtay maxaan ku rahdaa kala tagsanaanta inuu la dagaalamo oo kala dagaalamo midnimadeedana ka shaqeeyo waxaa looga baahan yahay inuu maaragtay maxaan ku rahdaa dhallinyarada quluubtooda isu soo duwa oo ukhuwadii iimaaniga ahayd iyo diiniga ahayd maaragtay maxaan ku rahdaa uu isugu raadiyo idan marka waxa weeyaan kullu daalika cabsida ilaahay bay ku imaan kartaa haddaad adigu ilaahay ka cabsato ilaahay adigana waa kuu toosinayaa nin culimmada muslimiinta ka mid ah wuxuu dhihi jira aqiimuu dowlata alislaami fii quluubikum qabla an tuqaama fii ardikum dowladda islaamka qalbigaada ka dhis intaanan dhulkaada laga joojinin waxay marka taa iyada kugu suurtogelaysaa cabsida ilaahay subxaanahu wa tacaala iyo ilaahay kaalmaysashadiisa aad kaalmaysato taasay kugu suurtogeli kartaa wajazaakum allahu khayran wasalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu intaasi kadib waxaa munaasabadda ka hadlay naqiib maxmuud maxamed cabdulqaadir kaasi oo ah naqiibka cusub oo ay dooratay beesha reer garaad naqiibku wuxuu beeshiisa ka codsaday inay ku garab istaagaan howlaha loo igmaday تكبير تكبير تكبير الحمد لله رب العالمين أيها الإخوة السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته سلام كدب وحام هاد اسكالي الله سبحانه وتعالى نسيي نعموين فربضا oonan carabka lagu soo koobi karin waxaan isu dardaarmaynaa anoo naftayda ka bilaabayo cabsida ilaahay subxaanahu wa tacaala waxaan rabaa meeshaan bacdallaahi kadib inaan u celiyo mahad walaalihii ka soo qaybgalay marti sharafka aan qiimaha badan ilaahay subxaanahu wa tacaala waxaan ka baryayaa marti sharafkooda inuu ka dhigo jannaatulfirdowsulaclaa intaa kadib waxaan mahad u celinahayaa beesha aan ka dhashay ee reer garaad oo meeshan inaan istaago aan munaasab u ahayn waxaa haddana sabab u ahayd beesha aan ka dhashay waxaan dalbaday ma aynan ahayn ku talagal aan anig ku fikiray ma aysan ahayn ma imanin ilaahay subxaanahu wa tacaala ayaa ii qadaray waxaan rabaa in aan beeshayda meeshaan kula galo beeco waxay ii dooratay beeshayda shareecada islaamka inaan ku hogaamiyo beeshaydii waxaan rabaa kitaabka alla iyo shareecada islaamka ku dhaqankeedaan rabaa inaan idinku hogaamiyo diyaar ma u tihiin diyaar ma u tihiin allaahumma fashad ilaah markhaati ka ahow ilaahay waxaan ka rajaynayaa inuu xaqa iwaafajiyo waxaan jeclahay si sinaan oo cadaalada inaan inaan inkugu hogaamiyo kitaabka ilaahay subxaanahu wa tacaala iyo ku dhaqanka shareecada islaamka waxaan idinka codsanayaa dardaarankii abuubakar radiallaahu canhu oo uu kula dardaarmay dadkiisii haddaan toosnaadana i adeeca haddaan khaldamana itoosiya ballan ma noo tahay taas ilaahu markhaati ka ow waxaan rabaa oon si gooni ah oola hadli rabaa walaalahay dhallinyarada beesha reer garaad insha allahu waxaana rajaynaynaa sanadkii labaad ee axmed guray inuu sanadkaa noo noqdo diyaar ma u tihin maasha allah waxaan rabaa hadduu ilaahay yidhaahdo waxaanu qobada ka codsanayaa gobolka gedo amiir uu u yahay ninka la yidhaahdo ibraahim maxamed cigaal ilaahay ha barakeeyo inay igardaadiyaan walaalaha iga soo horreeyey weeyo oo wixii iga hadlaysan ay ii toosiyaan ayagana waa ka codsanayaa waxaan kula dardaarmayaa beeshayda khaasatan dhallinyarada maanta dalka iyo dadka annagaa dadu ah aabbayaashan way duqoobeen way soo shaqeeyeen wax fara badan oo khayr ay ka soo shaqeeyeen baan halkan ilaahay nagu soo gaarsiiya maanta annagaa la rabaa inaan mas-uuliyadda kala wareegno diyaar ma u tihiin dhallinyarada inaad i garab istaagtaan insha allahu anna waxaan rajaynayaa jeesh aan calanka u sido inaan gaalada ilaahay dartii aan sanka uga galno diyaar soomaa maasha allah haddii ilaahay idmo waxaan rajaynayaa naqiibkii koowaad ee islaamka sacd binu mucaad insha allah waxaan rajaynayaa waddadiisi inaan maro waxaan ilaahay subxaanahu wa tacaala ka rajaynayaa maanta walaalaha mujaahidiinka markay beeshayda garab istaagto tiir inuu islaamka u qotansado ayaan ilaahay subxaanahu wa tacaala ka rajaynaya waxaan ku soo gabagabaynayaa kelimad oon dhallinyarta iyo dadka maaragtay iska fadhiya aan kula hadlaayo ku baraarujinayo israafka iyo fadhiga waa waxaad ku ambateene axmaqnimo wakhtigii kaaga tegay oohun kugu dhaafiya ayaantii ku dhaaftaba waa waxaan la eegayne axadkii kaslaan iyo sabool abidka weeyaane assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu kaasi wuxuu ahaa naqiib maxamuud maxamed cabdulqaadir naqiib cusub oo ay dooratay beesha reer garaad
هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي لدين عظيم هو السامي فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الضامي هداني
intaas ayaan dhegaystayaal caawa ku soo afmeerinaa barnaamijka dhuuxa waraysiyada waxaynu ka cudur daaranaynaa inaan caawa idiin soo gudbinin xubintii faa'iidada caafimaadka sabab ku aadan wakhtiga oo aad inoo haya dhuuxan mid lamida dhegaystayaal toddobaad ka soo socda intaynu dib ugu kulmi doonno waxaan idinkaga tegaynaa salaamun calaykum
أنست بأهل هم إخوة رعوني بحب وإكرام فلله شكري غزير العطاء سأبقى فخورا بإسلامي سأبقى فخورا بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي لدين عظيم هو السامي فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الضامي